إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah walaayada islaamiga hijubbada dhexe ayaa ka tacsiyeysay dadkii ku dhintay iyo kuwii ku hanti beelay dabkii ka kacay suuqa degmada saakow tira dad ah ayaa ku dhaawacmay gaari ku rogmaday dooxada marta magaalada hargeysa ee waqooyiga soomaaliya dowladda turkiga ayaa wafdi heer sare ah u dirtay dalka ethoobiya si loo dardargeliyo dhaqangalka heshiiskii xaaraanta ahaa ee ankara ay ku kala saxiixdeen ethoobiya iyo dowladda federaalka mid ka mida wasiirada dowladda federaalka ayaa axmed madoobe ku tilmaamay nin fallaaga ah oo dembiilo ah dowladda federaalkana ee iska dhici doonto bulshada ku dhaqa degmada jamaame ayaa sheegay inay wax badan ka faa'iideen barnaamijkii jamaame magaalada tacabka iyo tacliinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa weerar kabiina ku dishay in ka badan konton askari oo ka kala tirsan ciidamada dowladda maali iyo murtasaqada fagner دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo kala duwan oo ka dhana ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka waxa ay ka fuliyeen qaybo kala duwan oo ka mid a gobolka shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday goob ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ku taala degmada qoryooley waxaana qaraxaas ka soo gaaray askartii lala beegsaday khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan hal askari oo ka tirsanaa ciidamadii qaraxa lala eegtay ayaa halkaa ku naf waayey halkaa sidoo kalena ay shan kale ku dhaawacmeen isla shabeellada hoose xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal toosa ku qaadeen ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ee ku sugan garoonka degmada barawe in muddo ah ayaana laga maqlayay dhawaqa rasaasta difaacyadii ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeyaha welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay inta uu leeg yahay isla shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeye kuwaas oo ku socdaalayay hagagaarka deegaanka cadow dibile oo hoostaga degmada afgooye qaraxan ayaa waxa uu haleelay mid ka mid ah kolonyadii ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda isla goobta qaraxa lagula beegsaday ayuuna kubasbeelay waxaana dhimasho iyo dhaawac u qaybsamay askartii saareed gaariga la beegsaday ciidamada shisheeye oo inta badan ku go'doonsan difaacyada ay ku sugan yihiin ayaa marmarkaa ay isku dayaan inay sahay isgaarsiiyaan waxa ay la kulmaan weeraro joogto ah oo kaga imaanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo ay ka dhexlaan khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed walaayada islaamiga hijubbada dhexe ayaa ka tacsiyeysay dadkii ku dhintay iyo kuwii ku hanti beelay dabkii ka kacay suuqa degmada saakow warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdifataax faarax deeriye degmada saako ee gobolka jubbada dhexe ayaa maalinnimadii jimcaha gelinkii dambe dab ka kacay oo sababay khasaare dhimasho iyo dhaabac ayaa waxaa isa soo tarayey faahfaahinno laga helaya dabkaasi iyadoo ay maamulka islaamiga ee gobolka jubbada dhexe ay ka hadleen waxa sababta u ahaa khasaaraha dabkaasi sheekh cali darwiish oo awaaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe mar uu ka hadlayay arrintaasi sida ay wax u dhaceen isagoona ka tacsiyeyey dabka iyo dadkii ku waxyeeloobay
kaalin shidaal ayaa dabka kacay dabkaasoo marka sababay musiibo rabbaani ah oo isugu jiray naf iyo maal kaalintaa shidaalka dabka kacay waxaa ku gubtay dukaamo iyo nafba khasaaro naf iyo maalba waa meesha way ka dhalatay khasaarahaas marka dadka muslimiinta sida caadada u ah dhibaato hadday dhacdo waa inay ilaahi subxaana watacaala xagga u noqdaan oo ay sabraan oo ilaahay ka ajir xisaabsadaan ilaahina wuxuu inoo sheegay dadka in lagu imtixaanayo mu'miniinta naf iyo maalba in lagu imtixaanayo haddii ay ku sabraan ilaahi subxaana watacaala ciwad khayr badan inuu ilaahi subxaana watacaala siinayo fi dunya waalaakhira adduunyada dusheedan ilaahi uu ku siinayo bedel khayr badan aakhirana ajir iyo xasanaad uu ilaahay ka siinayo dadkii dhintana ilaahi subxaana watacaala dee allaha u naxariisto dembigoodan allaha dhaafo dadkii ay ka tageenna ilaahay subxaana watacaala sabir iyo iimaan ha ka siiyo dhanka kale waaliga ayaa dadka muslimiinta ugu baaqay inay u gurmadaan dadka ay musiibada ku habsatay gaar ahaan dadka dega wilaayada jubbada dhexe si guudna waxaan ugu baaqayaa dadka muslimiinta caam ahaan khaasatan dadka wilaayada jubbada dhexe degan inay walaalaha muslimiinta u gurmadaan oo gurmad loo sameeyo walaaltinimo oo ay garab istaagaan sida caadada u ahaan jirta dadka muslimiinta markay dhibaato dhacdo inay isu gurmadaan waa dhaqan iyo caado aan lahaan jirnay muuminiintuna waa sida nebigu caleyhi salaatu wasalaam inoo sheegay waa mathalu ljasad alwaaxid walaalaha marka aan u gurmano insha allahu tacaala naf iyo maalba waxaan uwoodi karno aan ugu gurmano sidoo kale waaliga waxa uu sheegay kawalaaye ahaan iyaguna inay dhankooda ay u gurmanayaan dadka ay musiibadu ku habsatay annaguna kawlaayahaan biidni illaahi tabaaraka watacaala kaalinteena waan ka qaadanaynaa waxaan insha allahu tacaala u dardaarmayaa dadka khaasatan dadka hantida haysta ilaahay waxsiiyey inay walaalaha gurma degdega u fidiyaan iyagana waxaan u dardaarmayaa inay musiibada rabbi ku sabraan oo ilaahay kaga ajir xisaabsadaan saakow jubbada dhexe ayaa waxaa ka dhacay musiibo sababtay khasaare dhimasho iyo mid hantiyadeed iyadoo dadka magaalada xilliga ay musiibadu ku habsatay isugu soo baxay faras magaalaha si ay u gurmadaan tiradad ah ayaa ku dhaawacmay gaari kula rogmaday doox mar ah magaalada hargeysa ee waqooyiga soomaaliya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi gaari siday tiro dad ah iyo ari badan ayaa waxa uu ku rogmaday dooxada marta magaalada hargeysa ee xarunta maamulka la baxay somalilan dhacdadan ayaa sababtay inay dhaawacmaan shan ruux oo ka mid ahaa dadkii saarnaa gaariga rogmaday sidoo kale waxaa goobta ku nafbaxay afar ka mid ah xoolihii saarnaa gaariga sida uu ku warramay taliyaha ciidanka ilaalada waddooyinka ee maamulka la baxay somalilan kulley gaarigani wuxuu ka yimiday koonfur buu ka yimiday waqooyina waa u socday gaarigaas gaarigaasi wuxuu waday gaari caanoolaa weeye are soddon labaatan iyo sagaaluu waday shan qof baa ku dhaawacmay afar neef way dhinteen shan iyo labaatanna way noolyihin kulley dalawalkii gaarigaa waday iminka gacanta kuma hayno sida lanoo sheegay laakiin insha allah khayr waanu heli doonaa laakiin de hantidii baanu haynaa shilkaasina wuxuu ka yimiday biyaha dooxa dooxa mar kasta biyihii baa maraya gaadhiga wuu silataynaya isagoo silataynaya ayuu dooxa ka soo tallaabaya ma ahan markii ugu horraysay oo gaari ku socdaalayay dooxadaasi uu halkaasi ku rogmado toggan mara magaalada hargeysa ayaa inta badani sababa shilalka noocan oo kale ah iyadoo shilalkani ay badi dhacaan marka ay roobabku ka da'aan halkaasi kuwa oo ay ka dhashaan daadad sababa khasaaro isugu jira dhimasho iyo burburhantiyadeed dowladda turkiga ayaa wafdi u dirtay dalka ethoobiya si loo dardargeliyo dhaqangalka heshiiskii xaaraanta ahaa ee ay ankara ku kala saxiixdeen ethoobiya iyo dowladda federaalka moxamed sheekh cali ayaa ka warramaya wafdi ka socday xukuumadda ankara ayaa maalintii khamiista aynu soo dhaafnay gaaray dalka etoobiya kuwaasoo soo dhoweyn diiraan u sameeyey wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda xabashida etoobiya war qoraale oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda etoobiya oo lagu baahiyey ibraahi internetka ayaa lagu sheegay inay ka wada hadleen iyaga iyo wafdiga turkiga sida ugu fudud ee etoobiya ay ku qaadan karto qaybta badda soomaaliya ee loo saxiixay wufuuddan oo horbooday burhaanudiin duraan oo ah wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dowladda turkiga kuwaasoo niyada u qaboojiyay inay dhowaan la wareegi doonaan qaybo badan oo ka mid a badda soomaaliya bayaanka ayaa sidoo kale lagu xusay in wasiirka arrimaha dibadda ee etoobiya uu muujiyey siday u go-an tahay in si buuxda loo tixgeliyo oo loo hirgeliyo damacooda gurracan ee badda soomaaliya wuxuuna ugu mahadceliyey dowladda turkiga doorka ay ka qaadatay fuudaynta heshiiskaas xaaraanta ah heshiiskii ka dhacay ankara oo ay ka qayb galeen madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib erdogan ra-iisul wasaaraha dowladda etoobiya ninka lagu magacaabo abiy axmed iyo madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud koob iyo tobankii bishii labaiy tobanaad ee sanadkii tegay ee labada kun afar iyo labaatanka si buuxdana uu xasan sheekh maxamuud oo qalinka ugu dugay in etoobiya marinbadeed rasmi ah laga siiyo xeebaha soomaaliya sidoo kalena ay gebi ahaanba ay daaqada ka tuuraan khilaafkii yaraa ee kala dhexeeyay dowladda federaalka iyo etoobiya kaasoo maslaxeynteeda kaalin weyn ka qaadatay dowladda turkiga oo u fududeysay inay labadan dowladood wada kulmaan madaxweynaha dowladda federaalka ninka lagu magacaabo xasan sheekh maxamuud ayaa isagoo ka ambaqaadaya heshiiskaas xaaraanta ah ee ka dhacay dalka turkiga waxa uu safar deg deg ah ku aaday magaalada adisaba koob iyo tobankii januari bishii tagtay ee laba kun shan iyo labaatanka halkaasoo si weyn loogu bahdilay fadeexad weyna ilaayo iminka ay dul hoganayso kadib markii uu salaan ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada badda ee abiy axmed oo dhoolatusyo heerkooda sareeye loo soo bandhigay xasan sheekh maxamuud kuwaasoo loogu diyaariyey garoonka weyn ee magaalada adisababa ee caasimadda waddanka itoobiya heshiiskan boorka iyo bandiirada u sitaa ee la magacabaxay oraahdii caanka aheyd abiy axmed xoog iyo xeelo taas oo marar badan baarlamaanka waddanka itoobiya uu ka sheegay iyo m o u-ga maamulka la baxay somalilan ay itoobiya ka wada hadleen bilowgii sanadkii labada kun afariyo labaatanka kaasoo muuse biixi oo ahaa madaxweynihii hore ee maamulka la baxay somalilan labaatan mayl oo ka mid ah badda soomaaliya uga saxeeyay dowladda xabashada itoobiya si madax bannaan loogu aqoonsado maamulka waxaa loogu yeero somalilan loona kala jiro dalka soomaaliya laakiin muuse biixi iyo abiy axmed ayaa riyooyinkii dhalanteedka ahaa ee ay soo dhodhoobayeen ayaa waxaa ugu dambeyntii gaashaanka ama ganafka ku dhuftay bulshada soomaaliyeed kuwaasoo gebi ahaanba ka biyadiiday in badda soomaaliya qaybo ka mid ah la siiyo dowladda itoobiya oo sida aynu ognahay itoobiya iyo soomaaliya uu kala dhexeeyo dagaal soo jireen ah saraakiil iyo askar aad u fara badan oo ka mid ah ciidamada itoobiya dhegta dhiiga loo daray mid ka mid a wasiirada dowladda federaalka ayaa sheegay in axmed madoobe uu yahay nin fallaaga ah oo dembiilo ah dowladda federaalka ahuna ay iska dhici doonto faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macali cabdiweli cabdulaahi fartaag oo ah wasiirka arrimaha amniga ee dowladda federaalka ayaa sheegay in axmed madoobe uu yahay nin fallaaga dembiilo ah dowladda federaalkana iska dhicin doonto waxa uu sheegay in axmed madoobe oo ka horyimid dowladda federaalka uuna la dagaalamay ciidankeeda dowladda federaalkan ay ku diiwaangelisay axmed madoobe in uu yahay dembiile fallaago ah la iskana dhicin doona isaga iyo inta raacsan sida uu hadalka u dhigay cabdulaahi fartaag wasiirka amniga ee dowladda federaalka waa kan isaga oo ka hadlaya madaxweynihii wakhtigiisi dhacay ee axmed maxamed islaan ahaa oo dowladda soomaaliya ku amar diiday diidayna maxaa la yidhaahdaa muxuu ahaa fikirka dowladnimo inuu qayb ka qaato waa kii ku duulay oo saddex boqoloo kilomitir ra-isul kaambooni ciidanka qaranka ee isteelaha calanka watay ugu duulo ugu tegay halkaas dowladda waxay ka soo saartay bayaan bay ka soo saartay mowqif bay ka qaadatay eedaysana loo qoray dembiila loo qoray waad ogtihiin wax muxuu aha idinku celin maayo oo waa wada haystaan idinkaa warbaahinta ahaa axmed waa fallaagoobay dowladnimadii wuu ka baxay wuxuu ku duulay dowladda soomaaliya iyo ciidankeedii waa la iska dhicinaya axmed iyo inta raacda hadduu la yidhaahdo axmed madoobe oo ah madaxa maamulka isku magacaabay jubbaland ayaa waxa uu dhowaan dagaal la galay dowladda federaalka isagoona ka diiday amro badan oo isaga ay dul saartay bulshada ku nool degmada jamaame ayaa sheegay inay wax badan ka faa'iideen barnaamijka jamaame magaalada tacabka iyo tacliinta maxamed qaasim ayaa ka warramaya dadka ku dhaqan degmada jamaame ayaa aada u soo dhoweeyey barnaamijkii loogu magac daray jamaame tacab iyo tacliin kaas oo toddoba xalqa ka koobnay oo idaacadda alfurqaan ka diyaarisay degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose dadkan oo iskugu jira rag iyo dumar oo shalay cudbaahiyaha alfurqaan aan la dhex qaaday ayaa waxay ii sheegeen inay aada ugu faraxsan yihiin barnaamijyada nuucan ah oo idaacadda alfurqaan qabato islamarkaana ay codsanayaan in loo soo celceliyo mar kasta haddaba waa kuwaan qaar ka mid ah ragga jamaame oo warbaahinta la hadlay oo iskugu jira ciroole iyo dhallinyaro mar ay shucuurkooda cabirayeen waxay dhaheen sida tan magacayga waa dhabadoon caaqil abu cabdiraxmaan waan dhegaystay barnaamijka si xaqiiqiyan uhuuna wax usoo gudbiyey jamaamana waa lagu yaqaanaa oo wax aduunka caalamka laga yaqaano weye khayraadka iyo barwaaqada iyo waxyaalaha hadda aadka iisoo qanciyey oon la yaabay waxay ahayd yacni beeraha qaabka ay uga hadleen iyo fasalada soo baxayo iyo barwaaqada iyo qaabkay adeecadda usoo gudbisay baan aad ii cajabgeliyey waana wax xaqiiqo ah ma ahayn wax mala'waala ma ahayn wax xaqiiqo oo jira wey anigoo ah macalin xasan dawiil si fiicanaan u dhegaystay waxaa ii soo jiitay maasha allah in waxbarashadii kor loo qaaday masaajidada duruusta ka baxaysay dadkaas waxaan fariin u dirayaa anigoo macalin xasan ah inay ka faa'iidaystaan sababtoo ah waxbarashadu ma qabto wan yarahay amba waa weynahay anigoo kaliya ah aad baan u dhegaystay barnaamijka warbaahinta islaamiga alfurqaan toddobada qaybood oo aynuu soo deysay barnaamijka tacabka iyo tacliinta oo ku xisaabsan degmada jamaama gaar ahaan jubbada hoose barnaamijha ay ka diyaarisay alfurqaan way ku mahadsiyiin aad baan u dhegaystay degmada jamaamane aad baa barnaamijkan luu dhegaystay burburka kadib ayaan dhalanay aniga ma ogeyn hadda ayaan waxaan u malaynaha boinas waaga hadda kuwa noo bariyey waxaan leeyahay anoo fursaddan ka faa'iidaysanaya dhalinyarta ah awoowayaashana hore waxaan manoo qoran taariikh manoo reeben waxaan leeyahay awoowayaashaan ah dadka hadda ku nool oo nool odayaasha ah oo dadka hore ah waxaan leeyahay taariikh badan noo reeba idaacadda islaamiga alfurqaan waxaan ka codsanayaa mar walbo barnaamijkan hadda ka bax oo kale sida kabacdi inaynu soo celceliyaanaan leeyahay sidoo kale waxaan iyaguna markooda aan fursad siiyey dumarka ku dhaqan degmada jamaame iyagoo ka warbixiyey wixii ay ka faa'iideen barnaamijka jamaame magaalada tacabka iyo tacliinta magacayga waa nasre cabdi xasan oo joogta degmada jawaama gobolka jubbada hoose waxyaalo badan oo awal kore oo aan la maqli jirin magaaladii jawigeeda iyo wixii dhan la faahfaahiyey aadaa ugu faa'iidnay caruur yaryar iyo dad waaweyn oo dhan oo meeshii ka wada hadleen sida macaayida madaariista iskuulaadka maashalla aaday ugu faraxsanaayeen maalmahan oo dhan magaalada waxaa aada xiiseynaye waxyaalaha idaacadda xalqooyinkaas ay soo deysay aada loogu xiiseynayo anigoo magacay ka bilaabay umu faadumo iyo joogta degmada jamaa wilaayada islaamiga jubbada hoose barnaamijka ma dhegeysat haa barnaamijka aad iyo aad waa ula socdo mar walba uu soo galay waa sii diyaargaroowaaba waa idaacadda markii labada sac iyo barka intii la gaarinaa waa sii shidanaya waa usii diyaargaroowaaba maxaa ka faa'iida wax badan baan ka faa'iida sida jamaam oo kale magaceeda jamaam magaceeda maalgerinta in la dhahaayo way ugu horeysay waa maqlay idaacadda dadkii naga horeey noo sheegeen waa igu horeysay jamaam magaceeda codsi waxaan gudubsanaa mar walba in laga soo dhigo barnaamijisaan oo kale jamaam in laga diyaariyo oo idaacadda islaamiga ay isku soo habayso oo mar walba ay kasoo deyso aan codsanayna oo lagu soo celceliyo sida hadda macadkan qurduba oo kale hooyo iyo cunug ilmaheeda dugsi isldhiganaya macadka isldhiganayan oo kale saameyna dadku yeelanaysa marka hooyadii xaafadda iska fadhisa hataa iyada ciyaalkeeda markaas inay dugsiga soo aadanaya ay sameynayaan waan ku dhawaahay magaceygan oo ka bilaabaya basraxasin maxamed oo joogta gobolka jubbada hoose dareenkayga farxaad aada iyo aad walaahi waan ku farxsanahay maadaama magaaladeennii hor socod samaysay ardaydeedii iyo waalidiinteedii waxay hadda garab isku galeen waan ku faraxsanahay tacliinteedii iyo waxbarashadeeda iyo tacabkeeda intuu waan ku faraxsanahay anigoo magaceyga maamo xaliimo umu mujaahid ayaan halkan ka hadlahayaa gobolka jamaama joogto maasha allah magaaladeena barwaaqadeeda lama soo koobi karo haa maasha allah waa ka mid ahaa tacabkii iyo tacliintaba dhaxdan oogu jira hataa gees ma aha maasha allah tacabkii waan ka warhaynaa galeydii sisintii nyaanyadii iyo sheeqarigii khudaar noocba nooc wixii keenya laga keeni jira had anaga aan tacban haynaa haddaa jaahilnimaana heysa hadda maasha allah mujaahidiintan khayr allah siiye magaalada jamaame oo ah magaalo uu allah ku manaystay khayraad kala duwan oo iskugu jira beero xoolo iyo bad ayaa marba marka ka dambeysa waxay ku tillaabsanaysaa horumar dhan walba leh taas oo bacdallah uu suurtageliyey maamulka islaamiga ah oo go-aansaday inuu ummadda si daacad ah ugu shaqeeyo islamarkaana isku howlay si uu sare ugu qaadi lahay wacyiga diineed ee ummadda muslimiinta ah warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa weerar kabeenaa ku dishay in ka badan konton askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda maali iyo murtasiqada fagner weerarka khasaaraha xooggan lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda maali iyo murtasaqada fagner ayaa ka dhacay meel u dhow magaalada gaao ee dhacda waqooyi bari dalkaas kadib markii ciidamo hubaysan oo ka tirsan jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ee xiriirka la leh ururweynaha alqaacida ay weerar kabeena ku qaaday kolonyo gawaari ah oo galbeniyay saraakiil ka tirsan murtasaqada fagner weerarka ayaa sababay dhimashada in ka badan konton askari oo isugu jira ciidamada maali iyo murtisaqada fagner ee ay ku shaqaysato dowladda ruushka weerarkan ayaa sidoo kale lagu gubay gawaari hay wateen murtisaqada fagner kuwaas oo duulaan cadowtooya ku jooga dalalka galbeedka afrika waxaana halkaa lagu gaarsiiyey khasaare culus maalmihii lasoo dhaafay ciidamada jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa xoojiyey weerarada ay ku beegsanayaan ciidamada dowladaha saaxilka iyo murtisaqada fagner ee halka duulaanka ku jooga warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga inta